بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد أولا إلهي بقى مهد أسكاله أو نسيي نعموينك آتك أفر بضن وهن مهد قاره وعلنيا ولايدا شبه الله هوسه oo noo furtay dowro muddo dhowr maalmood ah ee noo socotay ilaahay baa ku mahadsan dowradii siddeed kutub ayaa naloo ku akhriyey ha naloo akhriyee marka siddeedta kutub ma annagaana loogu talagalay oo keliya waa su-aal waa may marka annaga naloo waca oo kutubka naloo akhrina ma ahan arrinku in annaka keliya nala wacay waxaa la wacay qabiilkii wax wax loo sheegaana waa qabiilkii waxaan wakiil ka nahayna waa qabiilkii insha allahu tacaala wixii annaka naloo akhriyeyna waxaana laka rabaa sidii nalooku akhriyey oo aanu ku ballannay walaayada inaan haddana sidii oo kale qabiilkii ugu geyno insha allahu tacaala marka kutubada naloo akhriyey waxaa ka mid ahaa kow alxukmu bikayri maa anzala allah waa kutubka koowaad ee naloo akhriyey kutubka labaad ee naloo akhriyey wuxuu ahaa damu lcasabiya ayuu ahaa kutubka labaad kutubka saddexaad wuxuu ahaa ahubaatu cala alxaqi xaqa oo lagu sugnaado ayuu ahaa kii saddexaad kan afaraad wuxuu ahaa ahwaalu yowma alqiyaama ayuu ahaa kan shanaad wuxuu ahay xaquljaar ayuu ahay kan lixaad wuxuu ahay alwafaa bilcahdi cahdiga oo la oofiyo ayuu ahay kan toddobaad wuxuu ahay alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar ayuu ahay kan sideedaad wuxuu ahay wuxuu ahay alkhowfu min suu'il khaatima ayuu ahay kan sideedaad marka intaas kutub waa naloo akhriyey ilaahay baa ku mahadsan annagana si fiican baa waa naloo fahansiiyey waxaan u mahad celinaynaa wadaadadii noo akhriyey aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad gaaraan u celinaynaa walaayada shabeella hoos oo ugu horreeyo waaliga ayaan aad ugu mahad celinaynaa maxaa yeele oo wakhti badan nala qaatay oo nala joogay aad baan ugu mahad celinaynaa haddee diintan waa diintii oo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu soo gaajooday oo dhagaxna caloosha ugu xirtay waay gaalana waaba iska tabaryar tahayoo waa tan meesha isku aaminila oo godkay galaanba intaasoo derbi ah intaasoo carro ah dhigana ilaahay baa ku mahadsan khalkhalkaas ilaahay ha u argagaxa kusii rido insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale nabadoon sheekh nuurow oo ka mid ah waxgaradkii dowladda ka faa'iidaystay ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey ilaahay mahadle mahadgaareen sugaana insha allahu tacaala xafidan ama majliskun ama munaasabadun wali ka saabsantaa isbarasho iyo dowro unahamarni muddo sad maalmoode sideedaas maalmood warowna qaadani naqiib oo horreeya sheegi kataabeen noocyadii kalahaayeen iyo nacfigiyo leeyin ilaahay nacfigiyo leeyin niingadira intiinu fahagna warbadanu ku fahagna mujaahidiinta sifaylaan shaqeeyahaan haddii ilaahay idima garabsho ilaahay gala nunu garabsho ana ilaahay ku softa bacdallaahi wali mahadguud ilaha ilaahay bacdishay walaadii shabeelad hoose dowladdii siyaad bara iyo dowladihii ku dambeeyeenba walbadaan laha maray siyaad bar haddaan marmarkoo war heesa jarin una dhallinyaryah hayni haesa ha marni buustikooyina ha dhumusudaani laakiin wal aan ha kula bahya jara oo madaasoy ana walwiinka aalaay geekana aad iyana la cife mayleerhaay maxamed siyaad bar lang madaxweyne ahaay wadanka haysidi xaqiiqda siisu madaxweynenimo lanka dhacadhiice mahayna madaxweyne keliya waa lan adduunka dhan maamula rabbi camal يلا تاجر لان دي مدى علينا كويري نورا ولا هي سي والبلم هذا ما يمكن يمشي ولا هو مات ولا راي ان تان ايري تاكي ما يسكاتنا تو يري سياس ما يسكوتنا الهي ما دون ترجع اساسه ولا ان اري اي ولا لا ارتي اسكو تبنوي الهي ونينو ميد اي شعبكم ميد اي ماي الهي ونين اورودي الهي ولو سنين بيبي نبل هنين بيبي هو بن شيغو ايدي rahaay walaaga iskuhuftabno unu taan iri taa tiri ma iskaga tagnaa tuu yiri siyaad ma iskugu tagnaa baliaan kuu dhaashay eeg haystii marka mar dambe markaan micnaha wax yaraan fahmay wax badan ma fahmina ilahana fahansiiye aan waxaan iri tolow haddii laga dhigi lahaa heesta taan iri taa tiri ma iskaga tagnaa tuu yiri ilaah ma iskugu tagnaa aa ka macnay haddii ilaah yidhaah tuu yiri ilaah ma iskugu tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marti sharafta dowladda lagu casuumay waxaa ka mid ahaa injineer awgaab bismi illaah alxamdu lilah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib allah u mahdana subxaanahu wa tacaala oo nasiibkaana soo gaarsiiyey odayaasha ama nuqubada walaayada shabeellada hoose iyo waxaan la hadlayaa nuqubaa shayaadiin nuqubada ee walaayada shabeellada hoose oo horteeda fadhiido dowladaan la idin qabtay oo laidin soo gebagabeynaya maanta waxaa loo magacdaray saxaabiga dufayl bin camir altuusi marka nuqubada maanta oo walaayaadka islaamiga dhex joogo shaqada u taalo oo khaatimadooda inay ku dhammaystaan laga rabo waxa waaye inay u hiiliyaan qabiilkooda maxay u hiilinayaan inay qaataan shareecada raxmaanka u wada hoggaansamaan ku dhaqmaan u dagaalamaan u shahiidaan waxay yidhaahdaan faraska waxaa usha loogu dhuftaa orodhkiisii halaw jibaara maa dheereeyo waxa maanta dowladaan ladiin qabtay dowrin waa ka horin intaasoo dowladaan ladiin soo qabtay macnaheedu ma ahan odayaashan waa gaabiyeen iyo wax mayaqaaniin iyo waxa la barba ahee meeshay shalay idin joogtay inaad maanta kasii law jibaartaanaan rabaa karaamidiin waa in la arkaa oday walbo beeluu ka soo jeedaa beelaa fiirsanayso beesho fiirsanayso adduun iyo aakhiro inoosu kala dooro adduunya xaalkeed waa loo jeedaa sanad gaara boqol san laba boqol gaarkii dhintii aad taadi laba boqol sanad gaarti waa dhimee laa sheeg tanaasul waa taas meelaad ku haraysa male laakiin markaad dhimanaysa dad khaatimo ku dhimato meel weynaad haysataa aaska seexanin haweeney maan isu soo taagnaado waa u taagantihiin inaad laba jibaartaan meesha waxaa ka dhalanay miraha la rabiya aabbash ka dhalanay waxay noqonayaan ummaddii jiil qaatay shareecada raxmaanka u jihaaday oo waqtigooda ku dhammaaday warkeyga muhiimaddiisu waxaa waaye meesha ay idin taagan tahay iyo meel ka dheer wabilahi towfiiq salamu calaykum raxmat barkatu kaasi wuxuu ahaa injineer owgaab sidoo kale waxaa asiguna marti sharafta ka mid ahaa nabadoon cilmi xuseen بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن ولا ليال وحويان إن شاء الله تعالى وهي اللي ديه لها لكن وحن فدي إن شاء الله تعالى نوضع لوضع حيسين دونه إن أنا كهضله نوضع السوق السابسن نقبضين إن شاء الله تعالى إن نقبض وحن الشيقية ولا لها إن أي متغنى إن شاء الله تعالى أي تبديل كسميان نقبض نمدي هوري يجري جرتي إن نقبض نمدي هوري جري جرتي واحد ولا ليال waad ogtihiin nafta dhan waxaa lagu iibin jiray bacmadow hebel bacmadow baa laga keenaa la dhihi jiray labada naqiib ee midna reerkaas naqiib ka yahay midna reerka naqiibka ka yahay heshiis bay ahaayeen waxay heshiis ku ahaayeen dhiigga dadka tusaale ahaan naqiib baa wax laga dilayaa wuxuu leeyahay niyow dadkaas waad naga disheen la soco mataqaanaa soo dadaalo dee dhiiggii aan isku ogeynay wixii aan jidaynay iska keen naqiib kale waa la hadlaya wuxuu leeyahay hadda waa iska keenaya wixii aan isku ogeynay ee adiguna wixii la soo celi jiray soo celi waxay sameyn jireen dhiigga dadka iyagaa qaybsan jiray naqiibkana reerka wuxuu ka soo ururinaya wax isaga u jideeyey markuu soo ururiyo waxaas yarkaa bacmadow buu ku soo shubayaa asigii naqiibkii dadka laga dilay ayaa wada sheekaysanaya intay doonaanba intay qaybsadaane kala reebtaan kana xutuura kana xutuura ayaa waxoogaa loo geen jiray reerkii mataqaanaa dhiigga laga dilay reerkii dhiigga laga dilay ninkii dhiigga laga dilay waxama gaari jirine jufadiisa ayaa sii kala tuurtuula jirta iyaduna markaasaa qofkii waxa ku soo aadi jiray wax laleeyahay mataqaanaa duug la yidhaahdo oo yaroo macno aan lahayn baa ku soo aadi jirtay walaalayaal waxaan leeyahay nuqbadeenna arrinkaas ha lagu bedelo in mataqaanaa la raaco diinta ilaahay lagu saleeyo waxaad samaynaysaan ilaahay muxuu yidhi rasuulkiisu muxuu yidhi qofkan dhintay maxaa loo jideeyey ehelkiisu maxay xaq u leeyihiin intaa un inaad ugu kaalmaysaan dadka tanfiidka fuliya ee walaayooyinka ka dhisan hadda maantay annaga xukunkeennu ha noqdo midaan ilaahay ka qaadano rasuulkiisa ka qaadano calayh salatu wasalaam ka qaadano kitaabka ilaahay diinta aan ka qaadano laakiin usan noqon kii hore ee ahaa hebelo wax noo qaybi iyo waxaan leeyahay ilaahay ka baqa walaalayaal waxaan leeyahay waxaad barateen oo laydin baray adinku naftiinna ku dhaqa markaad ilaahay ka baqdo ayaad qofka kaleeta ilaahay ka baq dhihi kartaa laakiin adoona ilaahay ka baqin oo mataqaanaa wixii lagu yidhi afka iyo dhagaha un ka maqlay qof kale waxba uma sheegi kartid diinta ilaahay baan darteed u nacnay gaalo iyo wixii la mida diinta ilaahay baan darteed u jeclaanay wixii ilaahay jecel iyo rasuulkiisa jecel oo diintiisa ku dhaqmaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugaas ibraahim oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ayaa asiguna dowladda waxa uu ka jeediyey kelimad muhiim ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay jalla wacalaa ayaa mahadsan mahad dhammaanteed ilaahay ay u sugnaatay ilaahayga inaga dhigay dad islaama ina soo waafajiyey qarnigan macaanka badan ee nasiib aan u helnay in maantay aan ilaahay uuna siiyo bayna alkufri waalmuslim in lagu kala baxo kadibna ilaahay uu nagu manaystay islaamka allaha nagu sugo baan leenah ikhwaanii mahaddii alla subxaanahu wa tacaala kadib waxaa mahad ballaaran u jeedinaynaa xarakatu shacab mujaahidiin ugu sarreeyay amiirkeeda abuu cubayda xafidahullah allah xifdiye waxaan kaloon mahad u celinaynaa wiilashayna mujaahidiinta ah habeenkii gaalada la xisaabtamay maalintiina gaalada la xisaabtamay ayagana waxaan leenahay allah idin abaalmariyo waxaan kaloon aan u mahad celinaynaa wilaayadeena gobolka shabeellada hoose oo noo dhigtay xaflad aad iyo aada u qiimo badan xafladaasi oo loogu magacdaray dufeyl binu caamir addows ninkaa wuxuu ahaa si loogu magacdaray annagana loogu magacdaray waa naqiib nuqubadii xilligii hore ahaa ee qiimo badana ku lahaa diinta islaamka naqiibkaas ayaana looga magacdaray allah kuwii asaga la midka allahna ugu darbaan leena ikhwaani wilaayada waa inoo dadaashay waxayna siisay dowraad aada u qiimo badan waxay nagu bixisay juhdi waxay nagu bixisay wakti wilaayada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan aada iyo aada ugu farxsannahay dowradiina la siiyey ee qiimaha badneed ee aan koomi karin wixiina lagu siiyey ayaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan ka hadli doonaa aniga gobolka shabeellada hoose ayaanu ka hadli doonaa afka nuqubada gobolka shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose waa gobol baahad leh miro dhal badan nolol qiimana leh badna leh webina leh shacab badana leh soomaalina ku kooban gobolka asaga ah waa gobol la dhihi karo gobollada soomaaliya waa gobolka ugu weyn ama ugu khayraadka badan amase nabarwan u geli karo waxaan leenahay ma jirto gobollo ka kooban dhif waaye webi iyo bad iyo daaqsin xeeb bacaad arro cad iyo arro madow iyo arro gaduudin iyo arro dhagaxab intaba uu leeyahay gobolkaasaa laga arkaa gobolka waa gobol barakadaasi leh waxaan leenahay adduunka intay dhegaysanaysa waxaan u leeyahay innagu waxaan ku noolnahay caysh baan ku noolnahay ciddina fiirsanaysin hana fiirsato hanaguna aragto meesha aan ku noolnahay iyo qaabkaan u noolnahay hal mar waxaan la hadlayaa riddada waxaan leenahay isu soo dhiiba dalkiina iyo diintiina isu soo dhiiba dadkiina isu soo dhiiba haddii aad gadatayna badahayni badaha annaga ayaa iska leh cid gadan karta ma laha adduunku waxaan ugu baaqayaa badaha laydinka gadahayo oo etoobiya loo dhiibahayo oo kenya loo dhiibahayo ee afrikaanka quranka loo dhiibahayo ciddaad u dhiibanaysaana ma lahan cid iska leh waa annaga innagunu diidnay dalkan ilaahay baa iska leh diintiisaan lagu xukumayaa innagaana iskale ciddii doontana heli mayso innagana bicnaga ma ahan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayntii bayaanka laga soo saaray dowrad ah ugu dambayntii bayaanka ka soo baxay kulanka wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ee la yeelatay odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka waxaa akhriyey afhayeenka odayaasha gobolka shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow abuukar allaha jilsadan mubaarakada maanta isukaayo keenay oo xafladan ikhtiitaamka ah kulan oo dowro socday saddex maalmood insha allahu dowradaas wax badan kitaabo badan ayaa lagu qaatay waxaana ka soo baxay walaayada iyo micnaha odayaasha nuqabada gobolka markay wax badan isla fadhiyeen go'aamo sagaal iyo toban qodob ka kooban qodobadaas ayaan hadda akhrin doonaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo awal qodobka koowaad kow gaarsiinta beelaha dacwada rabbi iyo muujinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ka soo aruurinta beelaha dhaqaalaha lagu koryeelayo diinta saddex ku boorinta beelaha ka qayb qaadashada jihaadka iyo ka hortaga cadowga duulaanka ah afar ka hirgelinta deegaanada beelaha furashada macaahiidda sharciga ah shan ka shaqaynta isdhexgalka iyo wada noolaashaha beelaha iyo mujaahidiinta ansaar iyo muhaajiriin intaba lix fahamsiinta beelaha muhiimadda bixinta sakada iyo weliba u caddaynta xukunka qofka diidaa bixinteeda toddobo ka shaqaynta soo saaridda bayaan ay beelaha kaga beri noqonayaan dowladda riddada ah kuna muujinayaan garab istaagga mujaahidiinta sideed wacyigelinta la shaqaynta wilaayada talobixin iyo ilaalinta nabadgelyada guud sagaal ka fogaansho qabyaalad ka qaybqaadashada horinta dagaalbeeleed toban boorinta u gargaaridda masaakiinta fuqarada agoonta iyo musaafirka kow iyo toban boorinta ka horumarinta danta caamka ah danaha gaar ahaaneyd laba-iyo toban ka shaqaynta midnimada iyo nabad kuwada noolaashaha qabaa'ilka deriska ah saddex iyo toban wacyigelinta sidii looga towbad keeni lahaa la shaqaynta gaalada iyo murtadiinta iyo weliba ka digidda inay dad kale ku biiraan afar iyo toban wacyigelinta daryeelka iyo ilaalinta xarumaha caamka ah shan iyo toban wacyigelinta baabi'inta xuduudaha been abuurka ah ee cadowgu dhex dhigay qabaa'ilka muslimiinta ah lix iyo toban ummadda in la fahamsiiyo inay saddex arrin shirko ku yihiin sida daaqa biyaha iyo dabka marka laga reebo hantida gaarka loo leeyahay toddoba-iyo toban ka hortagga dadka ku howlan samaynta soohodimaha iyo xirmooyinka aan munaasabka ahayn siddeed iyo toban wacyigelin caafimaadka waxbarashada wax soo saarka iyo nadaafadda sagaal iyo toban ka hortagga xaalufinta deegaanka sida guridda dhuxusha dhoofinta shinnida iyo dheemanka fiiro gaar waxaa mamnuuca u adeegsiga dana gaar ah xilka iyo xubinnimada golaha dhaqanka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu